walaal safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud muxtari dalka turkiga wuxuu casuumaad rasmiga ka helay madaxweynaha turkiga waxaanu safarku daaranaa ama uu ku saabsanaa iskaashiga amni ganacsi iyo ka dhaqaale ee labada waddan ka dhexeeya waxaa kale oo jirtay iyadana in maxaan idhahdaa hagaajinta iyo adkaynta xiriirka labada wadanna inuu kulanku ku saabsanaa iyo safarkuba madaxweynaha waxaa intuu meesha joogay uu booqday dugsiga tababarka isbaarta ee ciidamada soomaaliyeed lagu tababaro waxa uu khudbad kolley aan rajaynaya inaad dhegaysatay oo qiimale uu ka jeediyey xarunta cilmi baarista siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada oo hal meesha ku taalla dalka turkiga jaaliyadda soomaaliyeedna waa uu la kulmay markaa safarku safar wuxuu ahaa aada mina dhalo ah waa gartay maanta waxaa la filayay madaxweynaha iyo madaxweynaha dalka turkiga inay kulan yeeshaan bal haddii uu dhacay kulanka iyo wixii ka soo baxay
kulanku wuu dhacay madaxweynuhu waxa madaxweynaha waxaa si milga sare ama aada u heer sarraysa loogu soo dhoweeyey xarunta madaxtooyada dalka turkiga ee ku taalla ankara waxaa loo riday si waafaqsan hadmaamuuska diblomaasiyadeed koob iyo labaatan madfac si sharaf leh oo aada u heer sarraysa oo ka turjumaysa xiriirka specialka ah ama khaaska ah ee labada waddan ka dhexeeyana waa loo soo dhoweeyey labada hogaamiye kulankoodu weli wuu socdaa waqtigan aan wada hadlayno wixii kasoo baxana insha allah warbahinta waa la wadaagi doona cabdikariim waxaa jiray heshiisyo hore oo dowladdii ka horreysay dowladda xasan sheekh maxamuud ay la gashay iyo xitaa markii teemkiisii koowaad isaga uu madaxweyneha ahaa heshiisyo dalka turkiga lala galay baa jiray heshiisyadaa maxaa laga yeelayaa sida aad sheegtayba maxamedow heshiisyada dalka turkiga iyo soomaaliya ka dhexeeyahay waxay ahaayeen kuwo ku salaysan iskaashiga amniga iyo dhaqaalaha iskaashi militarina waa uu ka mid ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud taramkiisii hore isagaa saxiixay dugsiga dhismihiisa iyo tababarka ciidamada iyo howlahaasoo idil waxay ahaayeen waxii ay madaxweyne xasan sheekh waqtigiisii hore iyo ka socotaa heshiisyada iyo xiriirka labada waddan ka dhexeeyahayna kuma saabsana hogaamiyaasha wuxuu ku saabsan yahay dalalka iyo shucuubta labada waddan iyo iskaashiga qotada dheerle ka dhexeeya marka heshiisyadu sidoodii bay u soconayaan wax shalay iyo maaragtay maamulkii ka horreeyey bilowdayna ma ahayne waxay la socdeen ama ay la hana qaadeen sidii turkigu uu markii aad xusuusato soomaaliya usoo gurmanayay xiriirka labada waddan sidii u hagaagay iyo halkii uu ka hana qaaday bay waafaqsan yihiin heshiisyadaas madaxweynaha waxaa la filayay shir madaxeedkii igaad ee ka dhacay nairobi inuu ka qayb galo taa beddelkeedana turkiga ayuu si laba filaan ugu duulay arrintaa maxaa lagu fasiri karaa arrintaa waxaa lagu fasiri karaa jadwalka iyo jadwalkii kulamada iyo maxaan idhahdaa madaxweynaha oo isku soo aaday unbay ahayd shirka shir madaxeedka igad ee ka dhacaya dalka kenyana wafdi heer sare ah oo soomaaliya matalayahay waa ay tageen waanay ka qayb galayaan markaa soomaaliya waxba kama ay baaqan sida muuqatana laba madalood oo oo maaragtay heer sareeya ayaa soomaaliya maanta lagu matalaya